Nabadda oo waarta waxa ay kaalin ballaaran ka qaadataa horumarka deegaanka iyo in si wanaagsan ay ku wada noolaadaan dadka deegaankaasi ku nool. Deegaanada maamulka Hirshabelle intooda badan, muddooyinkani waxaa kusoo noqnoqday colaado beeleedyo kuwaas oo u dhexeeya beelo walaalo ah, isla markaasna colaadoodu ay ka bilaabato wada noolaansho dhul deegaan ah ama kala lahaansho sooyimaha deegaanka ee dhul-beereedyada. Xildhibaan Ismaaciil Maxamed Xussein, oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka degmada Tani Jowhar, oo Radio Isna wareysi gaar ah siiyay ayaa tilmaamay in goluhu ay ku dadaalayaan sidii loo joojin lahaa isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo keena isku dhaca beelaha isla markaana goluhu uu ku howlan yahay in la sameeyo qorshe lagu soo gabagabeynayo colaad beeleedyada ka jira deegaanada maamulkan Hirshabelle.
wallaahi nabadda waxaa noogu qorshaysan wax badan qorshooyin badan aa noogu qorshaysan waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo inaan sameyno dadkii magaalada dadkii degmada jowhar degnaa ee colaadihii dhexmaray iyo ama tuulooyinka u dhawaa degnaa inaan dib heshiisiin sameyno dhab ah aan walaa maxaan ku rahdaa iscafin aan sameyno ayaa noogu qorshaysan inaan sameyno dib heshiisiin iyo maxaan ku rahdaa iscafin inaan dhex galno dadkii dagaalahii iyo wax soo dhex maray isdagaalay degnaa deegaanada iyo degmooyinka tuulooyinka hoos yimaado degmada jowhar isdhexgalka waxaa noogu qorshaysan wax badanaa noogu qorshaysan waxaa noogu qorshaysan inaan bulshada iyo booliska aan isku xirno inaan isku xirno laamaha amniga iyo dadka deegaanka aan isku xirno ayaa noogu qorshaysan inaan sameyno maxaan ku rahdaa isdhexgal bulsho sidii garoomo inaan dhisno waxaa noogu qorshaysan inaan qabanno tartamo oo caalami ah sportis ah iyo maxaan ku rahdaa dhaqanka hidaaya dhaqanka qaybihiisa kale bulshada lagu kobciyo wax badanaa noogu qorshaysan insha allah waana samayn doonaa hadduu ilaah idmo golodeygan waxaa waa waxay uga duwan yihiin maamulada kale maamulada kale waxaa soo magacaabo guddoomiyaha gobolka laakiin golodeygan waxay ugu duwan tahay golodeygan waxay ka timaadaa bulshada bulshada ayaa soo doorato markay u arkaan inuu wax qabanayo inay ku haayo markay u arkaana inaan maxaan ku rahdaa golaha deegaanka uusan wax qabanayninne waa maxaan ku rahdaa codkooda ay ku kala diri karaan waa sideeda banaanbo golaha deegaanka waa bulshada wallaahi aad iyo aad nabaddu waa waa maxaan ku rahdaa wax weyn waaye in lawada fahmana muhiim ay tahay maxaan ku rahdaa nabad haddii aysan jirin horumar ma jiraayo maxaan ku rahdaa wax badanaan maxaan ku rahdaa nabadda ku xiran marka nabadda in laga shaqeeyo booliska lala shaqeeyo laamaha amniga waa muhiim maxaan ku rahdaa waa kaa aduu ilahayd insha allah Nabadda iyo maamul wanaaggu waxa uu kordhiyaa wada noolaanshaha dadweynuhu oo aan wax dhibaato ah aynan ku qabin midba midka kale taasi oo suurtagelisa inuu horumar uu gaaro deegaanka horumarkaasi oo noqon kara dhan kasta kubaca dhaqaalaha ayaana u muhiim ah in dadweynuhu ay noqdaan kuwa wada noolaanshaha deegaanka iyo nabadgelyada dhowra